magacayga cabdulaahi muuse axmed gabadha lacase adeer u ahay wiilka haddana la hadlaya wuxuu noo sheegay inaad tahay qofkii meesha tegey ee meydka soo qaaday maxaad aragtay aniga indheyga waxay qabteen waxaan soo arkay meydkii oo la jir dilay oo dhankaas sujuudda baangad kaga dhacdo qaybtan hore dhiiggii maskaxda u shumay qaybta dambe madaxan inay baangad kala dhaceen ee markii labada baangad ku dhacdo waxaa kaga dambeeyey inay gaarigii saarnaayeen la gubay gaarigii markii la gubay marxuumkii gaarigii lagu tuuray xataa gabadha naga dhimatay ee dabkii jirkeeda ee gacantii iyo garabkii iyo ilaa lugtii qayb ka mid ay guban tahay cabdulaahi ow markaa ma dhaba in dadka la dilay ama qaarka dhaawaca qaarkood ay dhaawaca yihiin inay carruur ka mid yihiin mise waa un dad waaweyn caruuraa ku jiro kuwa andheeja ku jiro dadka laba gabdhood andheeja ku jiro inta kale dad waaweynah kuwa kale ee dhaawaca ah xaaladooda intaad ka warqabto waa side kuwa dhaawaca xaaladooda intaa ka warqabo oo hadda wey yar dhaamaan sidii hore obereshina lagu wada suubiye kulligood madaxa baangada laga wada dhacay gacan ka xaq daranaa dishay marka isbitaalkii wada jifaan kulligood kii hal qofa ugu darnaayo maanta asaga oberation maraayo madaxa ugu dambayntii eedda yacni ama waxa keena in dadkan la dilay waxay ahayd in lagu eedeeyey in dadka carruurta xad ay yihiin idinka waad beeninaysaan maxaad cuskanaysaan annaga waxaa cus- waxaa cuskanaynaa dadkaas inay wax dilan lahayn lagu qaldamay gacan ka xaqdaran dishay Ee, meeshii ee, shilka uu ka dhacaa waxay ahayd meel tuulo ah oo dhowr ilmo hadda ka hor laga waayo dhowr bilood ka hor ilmo badan waayeen oo dadkan waxaa loo dilay sidii tuhun ahaan waana lagu qaldamay dowladdiina waa arrintii hadda kala hadalnay weli waraasigaa socdo dacwadihiaa bilaawnay arrintaana saan ugu dawxarimeena wax baaqoo diraysaan miyaa jiro dowladdu waxaa ka rabaa inay noo qabato dadkan dadka dilay inay maxkamad la tigsato dadkan xaqooda lo- loo soo dhiciyo